in maamul goboleed kastaaba dawlad isaga yeerato sida xoolihii maaragtay darka loo jiidayo inta darka loo jiida la yidhaahdo waxaadaan ku siinayaa dawladaada iyo dalkaaga xambaare oo dalkaaga googo waa arrin laga naxa waana waxa maanta soomaaliya ishaa dhigay wey arrintaana waxaan aad iyo aad uga xumahay dawladda federaalkuna inay tilaabo ka qaadaan yaan yaan ka codsanaya waa bar waa barasaabo wey barasaabo wey adeer laakiin waxaa la yidhi baqashii fardala mirata dhigeeda isbodaaabay soomaalida ku maamaadaan marka waxaa la yidhi madaxweyne idhaha madaxweyne idhahadii weeyo mar haddii madaxweyne la yidhi nin walba wuxuu isu qaatay inuu kii asagu dalka u sarreeya yahay horta waxayna qaribayaba waa waxaan aynaan aqoonba barasaab iyo maamul wasaaradeed iyo gobol iyo madaxweyne wax ka dhexeeyaa ma jiro ilaahayna ma ogola toban madaxweyne waxaa la yidhi ana amiir anta amiir walow kaana suuqilximaar haddii nin walba madaxweyne noqda yaa la xukumay oo loo talin marka dallaangaraa loo talin oo nin walba xukumi marka adeer laaluusi yaroo la qaatay oo carab sandareero laga soo qaatay oo etoobiya sandareero laga qaatay waxba maahan waa khaa'imul wadaneyn maamul goboleedadu wixii waxa ku dhawaaqoo dhan waa wada khaa'il wadan waxa weeye nin walba wuxuu rabaa badda inta kaga aadan inuu iibsado fiiraan yaa gatay berbera xamdiweynena wuxuu rabaa boosaaso inuu gato asna wuxuu rabtaa qobyo inuu gato shariifku wuxuu rabaa inuu baashii gato baraawa gato axmed madoobe kismaayuu rabaa inuu gato waxaasoo dhanna dilaal waxaa kaa cumar cabdirashiid kii badii hore iibsaday waa dilaalka waanu ognahay arrimahan oo dhan marka waxa weeye adeer dalku iyo dadku guuri maayo dadka unbaa dhimane dalku guuri maayo ilaahay iyo wuxuu leeyahay iyo dad caysadana wuu leeyahay dawladda federaalka waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa wax ka qabato baarlamaankii u sacabinayay ee mooshinka ka keenaya qalbi dhagax waa inay arrintaa ka keenaan mooshin hadday daacad yihiin oo wadaniyin yihiin haddii kaleeto ay tahay ku xumee ay tahay waxaa muda dee nin walba meeshu meeshu mara halaar